barnaamijka cawayska washington ee caawan ah waxaan dhegaystayaal idinku hayaa sheeko qosol leh oo dhex martay nin madaxa looga jiro mid hilibla ah iyo bisad waxaan kaloo idiin hayaa arday casharro ka qaadatay macallin ku sugan meel saddex boqol iyo afartan kilomitir dhulka u jirta iyo sidoo kale idile idile ayaan idile idile ubaan idile idile ayaan idile idile ubaan idil ayaan caqligaygii ambaqad wadada ilinkii saxdo abidka adigu i ilwaad samow oo agabsaniyo aayatiin lahaw uurkii hooyada iyo labada ilan abidkoodu baxan kala aynigee midba meel ergeday ogobey adiga aragtida sanbaan kugu aaminay waa qayb kale oo xiise badan leh oan caawana idinka maqashiinayo waraysiga fanaanka cawaale aadan oo aad toddobaadyadii lasoo dhaafay aad ku maqlayseen barnaamijkan cawayska washington waa caawa iyo cawayska aan ku bilaabe dhegayste nagala soo xiriiray magaalada muqdisho ayaa barnaamijkan cawayska washington waxa uu usoo diray sheeko gaaban oo aad iga qoslisay adinkana aan hubo inay idinka qoslin doonto markaaad dhegaysataan sheekada waxa ay dhex martay bisad nin hilibla ah iyo mid madaxa looga jiro dhegaystahan oo magaciisa ku bilaabaya aan ka wada dhuuxna sheekada magacaygu waa cabdinaasir xasan warsame oo waxaana dadka qaar ama asxaabta ay yidhahdaan cabdinaasir gurey waxaana joogaa soomaaliya gaar ahaan muqdisho waa tahay cabdinaasir waxaan rabaa bal sheekadan aad usoo qortay idaacadda v o a gaar ahaan barnaamijka cawayska washington ee ku saabsan qisadan qosol kale ee kala qabsatay bisadda ninka hiliblaha ah iyo ninka madaxa looga jiro bal sheekadaas inaad dadweynaha aad u fasirto adigoo u sheegaya bal qaabka aad usoo qortay ee quruxda badnayd caasha sheekadani waxay u dhacday beri baa waxaa la yidhi nin waalan oo miirka looga jiro a wuxuu u yimid nin hilib iibsanayey oo subaxii inta soo kacay usoo shaqo tegay inuu lacag sameeyo oo macaashna oo ka sameeyo iibinta hilibka si oo asigana faa'iido u helo waa gartay markii ninkii waalnaa uu u yimid ninkii hilibka iibinayey ayuu ag istaagay markii muddo daqiiqad agteeda uu la taagnaa ayuu ninkii waalnaa wuxuu arkay bisad aba mukulaal cidiba sida ay u taqaano oo ag taagan ninkii hiliblaha ahaa haye markaasuu yidhi ninkii markii bisadii cabaar keelida ninkii waalnaaya wuxuu ku yidhi ninkii hiliblaha warniyow hiliblow mukulaashan waxaa siidaa nuskiilo hiliba haye muskiiladii hilibka ahay buu jaray ninkii hiliblaha ahay wuxuu siiyey mukulaashii mukulaashii hilibkii bay cuntay haddana dib ayay inay u ciida ama u qeelido bilaawday markii ee qeeladii dib usoo celidana ninkii waalnaayaa wuxuu ku celiyey war balniho muskiilo beera nagu daro muskiilo beera siiye mukulaashi haye markii muskiiladii beerka ahay la siiyey mukulaashiina ay cuntay muskiiladii beerka ahay oo ay dheragtay oo caloosheediina ay buuxsatay ayay iska dhaqaaqday waa bisadii a balse sheeka waxay iskugu soo hartay ninkii hiliblaha ahaa iyo ninkii waalnaayo meesha taagnaa ee hilibka bisadda sii yidhi hilibka bisadda sii yiri waa gartay wax yar kadib ninkii hiliblaha ahaa wuxuu yihi warniy ou lacagteedii isiiye nuskiilada hilibka iyo nuskiilada beerka oo intaasoo lacag lacagta isiiye shilimaadkaygii isiiye marka ninkii waalnaa buu ku leeyahay ninkii waalnaa buu ku leeyahay haye ninkii waalnaa wuxuu ugu jawaab celiyey warnihow dadka wax kala iibsadaa lacag laga qaadaah yidhi aniga waxba kaama iibsan luuqada mukulaasha ayaan aqaanaa mukulaasha luuqadeeda ayaana ku turjumaayo yii ee aniga lacagtaan bixinaya ee bisadda hilibka iyo beerkaba sii kuma dhihin a beesadaa bixinaa kuma aana dhihin laakiinse aniga waa kuu turjumaayo yihi maadaama aad isfahmi la-eedeen oo mukulaashii adiga aada isku wareersadeen waxaa inka saaciido u yidhi inaa idin kala turjumo oo in kala dab qaado oo aan adigii bisadda aan iskiin fahansiiyo a meesha qir iyo qir baa ka dhacda hadde nin waalana sideedaba waxba laguma yeesho waa gartay marka ninkii hiliblaha dhacdadii waxaa qabsato ahayd saddex qofoodba lalama dagaalo haye qofu hadduu kaa yaryahay ama kaawen yahaa lalama dagaalo kow dumarkana lalama dagaalo waa gartay waxaa kaloo aana lala dagaalin dadka miirka la waayo intoodaba haddii aad dishana waxaa lagu leeyahay war ninkaani waa ceeboobo dumar buu la dagaalay nin odayo buu la dagaalay ama waxaa lagu leeyahay nin haddii nin waalamna aada la dagaasho wuxuu ku gaarsiiyey cidaa u qabsatay iyo cidaa u raacata male ninkii hiliblahaana sidaa buu isaga samrada waa garta waxaad ii sheegtaa marka cabdinaasir ow sheekadan xaggee adiga ka soo xigatay xaggee sheekadani kaa soo gashay sheekadani waxay iga soo gashay waagii haddeer saamba inkastoo ah ciyaalka xaafadda ahay waaga dhalinyarada aheen oon meelaha dirjiinada aad kugu imaanay waxay kamid ahayd sheekooyinkii aad ku turtuuri jirna oo aad ku sheekaysan jirnay si aan xoogaa cabaara u fasalno waqtiga qadada kadib waa gartay marka sheekooyinkii baa kala soo dhex baxay waxaana aan u gartay inaan usoo diro barnaamijka cawiska washington oo uga qayb gala waad ku mahadsantaha inaad barnaamijka usoo dirto laakiin maadaama dhallinyarada markay isu timaado sida caadiga ah ee sheekooyin badan oo qosolle isku sheegaan maxaa adigu middan aad ugala soo dhex Ah.
baxda maxay special kuugu tahay oy khaas kuugu tahay midbaan waxay isbishal igu tahay oo aan ku doortay caashooy horta haddii sheekada la sheego waxaa macquula sheeko dadka bini-aadanka ay u dhagkaadhici karaan kana dhaadhici karta waxaan ah, historygan laga hadlayo inay wax dhaba yihiin haye iyo mid haddii qofku uu maqlo uu isleeyahay war laga daaniya waxaan waa malaawaalo waxba kama jiraan marka sheekadan waxay ila tahay inay tahay sheeko macquula dhici karta oo waqti walba inay dhacdo suurtagal ay tahay waa tahay aad baad umahadsantaha cabdinaasir waa kaaga mahadcelinaya sheekada aad soo qortay barnaamijka caweyska uu kuu furan yahay soo dir mar kale sheekooyinka haya caasha waa mahadsanta adigana walaal
waa tahay waa tahay markana waxaan idin hayaa arday casharo ka qaadatay macalin ku sugan saddex boqol iyo afartan kilomitir meel dhinaca hawada sare ka xigta dhulka waa sheeko la yaab leh hase ahaatee barnaamijka caweyska ayaan idinkugu faahfaahin doonaa maxamed colaad xasan ayaa stuudiya la fadhiya colaado bal sheekadan saddex boqol iyo afartan kilomitir bal arday ku sugan cashooy eh, horta waxaa la maqli jiray dayax gacmeedkaa la tegey eh, hawada loo diray eh, waxaa la tegey dayaxii baa la tegey eh, xidigihii maariskaa lasoo booqday waxa oo dhan waa laga soo tegey waxay cirbixiinadii tegi jira goobaha waxay samayn jireen eh, fiidiyooyo bay soo duubi jireen muuqaalay soo duubi jireen dhulkay usoo diri jireen laakiin hadda waxaa timid in si toosa loo awooday in eh, hawada sare la tago meeraha dabadeedna dhulka si toosa oo laifa ama la arkayo muuqaala wax looga samayn karo oo loogu soo gudbin karo marka sheekadan waxay ka dhacay dalka shiinaha wan jam yabing cirbixiyeen la yirahdo oo haweeneyda labaad ee cirbixiyeen ka noqota dalka shiinaha ayaa ka mid ahayd saddex cirbixiyeen oo loo diray eh, hawada sare toddobaadkii lasoo dhaafay eh, iyagoo saaraa dayax gacmeed la yiraahdo eh, shenzu toban Eh, marka kooxda dayax gacmeedka saareed gabadhan ka mid a oo wanyambi la yirahdo ayaa waxay eh, casharo siinaysay iskuulla ku yaala dalka shiinaha gaaraan iskuul ku yaala magaalada beijing oo ay ardada baraysay sida cufjiidka dhulka hawada sare marka uu- uu la joogo uu yahay eber uu yahay iyo faraqa udhexeeya dhulka marka la joogo iyo cirka marka la joogo een, hawada sare marka la joogo waxa faraqa udhexeeya hab- habka cufjiidka ah marka arrintaabaa la yaab la noqotay dadka si toosa ayaa loo daawanayay lixdan malyuun oo ardaya ayaa daawanaysay si toosa mar qura iyo macalimiin isugu jira markii ay cashiradaas ka soo jeedinaysay iyadoo saaran eh, dayax gacmeed oo weliba xataa muuqaalo soo eh, muujinaysay iyadoo hawada een, ku dhex ciyaaraysa oo muujinaysa inaanay meesha wax cufjiido oo qofkii ridaya dhulkuu ridaya ama meel kale u qaadaya aanay jirin marka maxaa ardayda u suuro geliyay marka ardayda iyo iyo iyo haweeneydan casharada bixinaysa maxaa isku xira casharada la qaadanaya maxay ahaayeen Een, cashirada la qaadanaya waxay ahayn cashiro dhinaca sayniska ah een, oo gaar ahaan cirbixiyanada iyo een, waxay ka hadlayeen wax laga hadlayay qaabka dhulka iyo cirka u wada shaqeeyaan hawada marka la fiiriyo u kala duwan yihiin macalimadan waxaa laga codsaday inay cashiro toosa ka bixiso iyadoo hawadaa joogto marka saldhig shiinaha uu ku leeyahay hawada sare oo la yidhaahdo tiangong iyo dayax gacmeedkii ayagoo ay saaraayeen uu ku xir- uu ku xirmay ee shenzu toban la yidhaahdo ku xirmay halka ayay ku degtay saldhiga hawada sare ee shiinaha uu leeyahay ayaa cashirada ka soo bixinaysay iyadoo hawadii ku sugan marka waa markii ugu horreysay taariikhda oo eh, qof cirbixiyeen oo ah hawada sare jooga uu si toosa casharo uga bixiyo iskuul ku yaala eh, dhulka marka maxaa loogu baahday een, ardaydan dhulka joogta in hawadaas sare laga soo siiyo cashar toosa ma waxay ahayd een, wax loogu baahan yahay in looga dhigo caddayn inay tani dhici karto dad badan baa isweydiin kara markay arkaan sawirada iyo cirbixiyanada waxyaabaha ay soo duubaan dad badan baa dunida ka mid a gaar ahaan dadka shiinaha waxay aaminsan yihiin waxyaabaha qaarkood inay qiyaali yihiin oo iyagu in lagu lagu maaweeliyo marka si ardada looga bixiyo fikradaha beenta ee dalka shiinaha lagu faafiyay ayaa waxaa laisku dayayey in si toosa telefishinadii u yeelay iskuulka ay ka daawadaan qof cirbixiyeen oo ah hawada sare ku sugan oo cashiradii bixinaya oo si toosa ula hadlaya saldhigii ku yaala gud- een, gudaha shiinaha lagu soo xiray saldhigana wuxuu kusoo xiray iskuulada oo telefishino toosa ayaa laga daawanayay shaashada toosa
waa hagaag welina waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtan u dambaysana dhegaystayaal waxaan idinku hayaa waraysigii faneed ee aan toddobaadidii lasoo dhaafay idinku maqashiinayey barnaamijkan caweyska washington ee aan la yeeshay fanaanka da'da yar ee cawaalo aadan waraysiga waxaa igala qaybgalaya maxamuud ibraahim cali oo ka tirsan v o eda cawaalow caashaan wax yar ka hore waxaan u sheegayey n heesaha aad adiga qaado waxay leeyihiin laxan oo micnaha oo ka duwan heesaha kale balse aad soo jiidasho u leh micnaha markaan heesaha dhegeysan jiray aan heesahaada aan micnaha fiirin jiray naruuro micnaha naxal naruuro style ah mar walba lagu soo qori jiray marka wax ma noo sheegi kartaa wax naruuro style laxanka u yahay niyo niyoho naruuro taariikhdeeda waxay ku leeyihiin waa dhalinyar waxa weeye n isku tegtay oo abwaano iyo laximaystayaal leh n waxaa n aan aan abaal weyn u hayaa oo wallahi xataa hees dhan oo ku ammaanayaan u sameeyey waxa weye waa walaalahay waa nimankii soo gacan qabtay lixinada kala duwan iyo iyagaa ii sameynayey ereyada kala duwan iyagaa ii sameynayey videoha iyagaa iga duubayey codka iyagaa iga duubayay qalab baan anagu lacag intaan iska ururina wallahi anagoo dhalinyaro waa laba qof baa naga shaqaynayso malaha iyo saddex qof xanaanino haddana waxa yar isku gegeyno biyaano yar soo iiba adugu wallahi waxaan ku bilownay si ilaahay og yahay markii dambena wallahi way noo qaraxday oo anigu anigii dubay tegi jiray anigii nairobi tegi jiray alaab qalab baan iska iibsaday haddee tolo gooni baan u baxnay waxaan ahay dhalinyaraas ka soo jajabnay waxay ahaayeen iyagana fankooga qayb libaax baa ka qaatay iyaguna fankayga lib qayb libaax bay ka qaateen waxaanan ahayn sidii heestaba aan ku sheegay heestaan u qaada baa jirto waxaan idhaahdaa midigta iyo bidixdaan kala maarmi karin ee isku baahan baana waxa aanu bogayoon waayo badan ilaaweyn sida baaxadda allehe heelkiiyo baxnaanada saaxiibada iyo igu hagar baxdeen aniga marka waa waxa weye niman aada iisoo gacan qabtay oo naruuraan la baxnay dhalinyar waxaan ahayn kulley isku yar wada da-dhow waana waana waan xayna ahaydna waktiyo aan ilaawi karin ba waktiyo la ilaawi karin waaw heestaa magaceed aad u qaada naruuro waxa weeye waxay yaqniyo inay internetka ku jirto ma aqaan laakiin wuxuu leeyahay bidigta iyo bidixdan kala maarmi karine isku baahan baan nahay waxa aanu bogayoon waayo badan ilaawi sida baaxadda lehe hiilkiyo baxnaanada saaxiibadayow iigu hagar baxdeenani saaxiibadayow iigu hagar baxdeenani hees caynkaasay ahayd oo oo aan wallahi dee abaalkooda kulley hees kuma koobi kara ee in yarun ka taabaana fiirida kulley waa garta marka naruuro style maxaa loo yidhi marka maqaab gaar oo heesaha u qaadaan bay maya waxaan waxaan isku bixin xaggii naruuro group oo kale la isku bixin lahaa ama naruuro band la isku bixin lahaa naruuro style baa naga isku bixin wow wow aan style duwan baan anagu waaba tihiin waxaana wakti badanna waxaan isku dayi jiray wallahi cashucuude waxaan ku qaaday kow laba saddex shan afar afoo kala duwan baan ku qaaday oo oo oo oo intaba aan anagu qoranay afka canfartaa ku heeseynay soomaaligaan ku heeseynay faransiiskaan ku heeseynay afka amxarigaan ku heeseynay oo hadda intaba aanu heesa aan leehay heese bil aadan baan qaadin intaba aanu heesa aan leehay waxaan odhan karaa siraad siraad siraad baan u ahayn usoo baxay n n waddanka iyo geeskaba n markiiba wareeg baan bilownay markiiba waxaan ahay dhalinyar isku wada kalsoon aada isku jecel marra wa wakti aan la heli karin wey wakti baad xasuusinaysa niga daay waa wakti aanan isku heli karin waktigaa iyo ottawa haddaan isku heli lahay kasi fiicnaan lahayd waayo waayo ya waxaan maqli jiray Waa cawaalo wakti aan la ilaawi karin wey waktigaa lama ilaawi karayo laf dhuuxla iyo dhagax baa isla waaye laba dhagax Oh my God, laf dhuuxin iyo dhagax wallahi waa laisla waay waa garta marka wak- waktigaa iyo ma garanaysaay n iyo iyo ma garanaysaay sida halkan n loogu baahan yahay fan n ma garanaysaay n soomaalida matalo oo ila anu afka faransiiskan ku heesaa easy baan ku dhex geli karaa ma ogtahay communityga canada wax waxbay lama aha balse dee daalkii tii lahaa bay ka maqalday maxaa sameeya i can't believe waa waa gacantaadii kalaa maqan i i can't believe inay iyagina xaggaa joogaan anigina maanta aan opportunityga intaa leeg haysto Ya.
waa waa wax waa wax ma garanaysaa dhaawac dhaawac weyn baan u arkaa laakiin haddana dhibaato ma lahayd sideedan baa loo dhufin Haa, waa iska hagaagi waa garta sideedaa loo dhufin waa garta ee, waxaan rabaa marka een, cawaalo aanoon hadalka kugu sii badanaynin Een, Waaw.
kolley mar kale aan isku soo noqon doonaa haddii alla ka dhiga laakiin heestan qaayo badanida iyo hees kale oo la yidhaahdo idil oo gabar qurux badan oo aad gabdhaha soomaalida ku ammaanaysa laakiin mar dambe la ii sheegay inaanay gabadhuba soomaali ahayn adaa kale caddayn doone labadaasaan rabaa hees iyo qisadooda inaan kusoo koobno qaybtan horta horta heesta idil baan ka horeynaya waa gar heesta idil baan ka horeyn horta heesta idil waxaa sameeyey abwaan mug iyo miisaanle ilaahay baa weyne waaxide oo ma garanaysaa oo reer jabuutiya waxaa la dhahdaa cumar kuul baa la dhahdaa wuxuuna u sameeyey oo uu ku dardaaraya waa inantiisa oo oo oo holland joogta ayuu ayuu ku ammaanaya oo ku dardaaraya oo inantiisa idin la idhaahdaa inantiisa ani facebook isku baranay markaasay message igu soo dirtay ka tiri aaba heestani sameeye waxaan idhi cawaano niman ahayn ima qaadayo maxaad ka qabtaa waxaan idhi ereyada aabaha anigaaba in badan raadinaya balkee maali waa garta markaa way ii soo dirtay tiiba wallahi janis ku helay n waana ku faraxsanay ninkaa ereyadiisa inaan qaado waa heesta ugu horreyn ka qaado n waxa wey waxaan ka dhigay markaa maadaamay gabadhina dhalinyar tahay anigii aan dhalinyar ahay wadanka aan imida dhalinyar u badan yihiin n maganaysaa qayb say wallahi la idhaha jirto waar waxay horta say wallahidan inaad isbarataan ba qurux badane Adi- Say adiga wallahi.
say wa- adiga say wallahina isma taqaana horta isbarataan moogtahay waa garta waxa wey de n si wallahi do waa waa waa soomaali musica soomaalidana way jecel yihin hadday helaan n rhythmkeedii mugta waa garta afka lama soomaaliga oran karo waa dad afka soomaaliga necab lama oran karo afka soomaaliga way jecel yihin laakiin waxay doonayaan wixii jeclaysiin lahaa mugta waa garta marka dee daawada siduu uu qofka xanuunsanayo u liqi karaa loo lugsiyaa mugta aad iyo aad marka waan waxaan idhi ereyada maan lagsiin karaa keen baan idhi ereyadii baan qaaday waan lixankii anaa u saaray miisigi jabuuti laygu soo tumay En waxaan idhi weliba say say wallahi usii liqdana gabadh yaroo eritreanada usoo qaado En eritrean eritrean gabadhaa kasoo qaatay En inkastay soomaalida qaarkood yidhaahdaan wuu guursaday islaantiisiibu furay En waxaan odhan lahaa en gabadhaas anu maalintaaba igu horreysay iguna dambeysay waa gabadh en soo en en en eh, afrikaan ah oo oo ixtiraam naiga mudan oo magaranaysaay en waana hablaha en dharka xayeysiiya oo magaranaysaay en toronto en hablaha hadda usoo kacaya kamid a en waa gabadh model ah oo dee iyaduna dee diyaar ba u ahayd kulley inay dhex gasho en youtube iyo magaranaysa videoyaasha en tiibaa dee suukay wada dhacday marka wallahi iminkana waa en kulley ciddaan la rabay horta way- wa- way gaadhay message ciddaan la rabay way gaadhay messageku en waana hees dee kulley aan odhan karo waa waa qay waa waa qaybihii labaad ee cawaala iyo hota waa laydhaa en wuxuu odhanayay idile idile ayaan idile idile ubaan idile idile ayaan idile idile ubaan idil ayaan caqligaygii ambaqad wadada ilinkii saxdo abidka adigu ii ilwaad samow oo agabsaniyo aayatiin lahaw urkii hooyada iyo labada ilan caabidkoodu baxan kala aynige midba meel ergeday ogobey adiga aragtida sanban kugu aamine ilwaad samow samow amin khayr qaban alla ku baryey
idilay ayaan aqligaygiye ambaqaad waddaday ninkii saxdo cabidka adigu wiil waad samow oo agabsaniyo aayatiin lahaw unugyada jirtiyo adiimada dhammaan sabaystaye iyo adeegaya adhaxdiyo indhahan idib lagu ladiyo arjigiyo halkaan anigoo dhan idhi anigoo dhan idhi idil ayaan caqligaygii ambaqad wadada idinkii saxdo cabidka adigu wii ilwaad samow oo agabsaniyo aayatiin lahaw idile idile ayaan idile idile ubaan urkii hooyada iyo labada ilan cabidkoodu baxan kala aynige midba meel ergadib ogobey adiga aragtida sanban kugu aaminey ilwaad samow samow aamin khayr qaban allah ku baryey idile idile ayaan idile idile uba idile idile ayaan idile idile uba idilay ayaan aqligaygiyey ambaqaad waddaday ninkii saxo cabidka adigu wiil waadsamow oo agabsaniyo aayatiin lahaw unugyada jirtiyo adimada dhammaan isabaystayay adeegaya cadaxiyo indhahan idib lagu rariyo cajibiyo halkan anigoo dhan idhi cajibiyo halkan anigoo dhan idhi idil ayaan aqligaygiyey ambaqaad wadada idinkii saxdo cabidka adigu wii ilwaad samow oo agabsaniyo aayatiin lahaw urkii hooyada iyo labada ilan cabidkoodu baxan kala aynige midba meel ergey ogobey adiga aragtida sanbaan ugu aamine ilwaad samow samow aamin khayr qabaan alla buu barye Idile, idile, ayaan. Idile, idile, udaan.
marka inanta suu ducaynaya kulley aniguna dee waa ilaa ilaa inantayda laba jira waata hadda iidahayseenta kaashawe
heesta kaasha wallahi ba kuma sheegeen ciyaalkaygu heeskaa heesaan ahayn kumana cuntayaal kumana kumana kumana seexdaan waad la leedihiin ku dhow sheeg hadda waxaan waxaan idhaahdaa ma garanaysaa waa waa si wallaahidan raadinayso iyaga ma
idiley ayaan aqligaygiyey amba qaad waddaday ninkii saxdo cabidka adigu wiil waad samow oo agabsaniyo aayatiin lahow unugyada jirtiyo adiimada dhammaan sabaystaye iyo adeegaya adhaxdiyo indhahan edib lagu ladiyo arjigiyo halkaan anigoo dhanidhi anigoo dhanidhi fanaanka cawaale aadan ayuu kaasi ahaa qaybtanna intaas ayaana ku soo koobayaa toddobaadka dambe ayaa inoo ballana haddii aan la idmo inta ka horraysana isma dhaafno oo agabsaniyo aayatiin lahow idile idile ayaan idile idile ubaan urkii hooyada iyo labada ilan cabidkoodu baxan kala aynige midba meel ergadi ogoley adiga aragtida sanban kugu aaminey ilwaad samow samow aamin khayr qaban allah kuu baryey idile idile ayaan idile idile uba idile idile ayaan idile idile uba idile ayaan aqligaygiyey ambaqaad wadaday ninkii saxo abidka adigu wiil waadsano oo agabsaniyo aayatiin lahow unugyada jirtiyo adimada dhammaa isabaystayay adeegaya cadaxiyo indhahan dib lagu rariyo ajibiyo halkan anigoo dhanidhiye ajibiyo halkan anigoo dhanidhiye idil ayaan caqligaygiyey ambaqaad wadada idibkii saxdo abidka adigu wiil ilwadsamow oo agabsaniyo aayatiin lahow urkii hooyada iyo labada ilan cabidkoodu baxan kala aynige midba meel ergedi ogoley adiga aragtida sanban ugu aamine ilwaad samow samow aamin khayr qaban alla kuu baryey